deegaan ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe ayaa waxaa saameeyey fatahaad ka dhashay webiga qaar ka mid a dadka ku dhaqan deegaankaas ayaa ka warramay dhibaatooyinka ay kala kulmeen fatahaadahan daadadkan ka dhashay fatahaadan ee webiga shabeelle ka sameeyey deegaano ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe waxaa ka dhashay dhibaatooyin kala duwan oo soo gaaray dadka iyo duunyada dadkii ku noolaa deegaanka quraac madoobe ee ka tirsan shabeellaha dhexe ayaa ka barakacay kadib markii ay fatahaadaha webiga gaartay haweeney ka mid a dadka deegaanka quraac madoobe ayaa u warramay warbaahinta waxayna sheegtay inay muddo shan jeer ah ay ka qaxeen fatahaadda uu sameeyey webiga waxaanu ka cabaynaa biyo biyo biyo biyo dad iyo duunyo quracmadoobe bacrin uguma hagaagto basay marka taagan yihiin dalagii beeraha kii ugu soo horreeyeydoo weli haddaan kii hoosena la gaarinay kii waxaan ku leehay biyihii naga gooyen isagoo mar bislaaday xoolihii meeshii ay noo daaqi lahaayeen waa naga kiciyeen shan maraaaqaxooheynaa juquda waxay marowhaan meel weligood ayna teginba oo iska doxoraha oo duura ay ku socdaan dad iyo duunya waxay duunyadu daaqda male dadku waxuu ku noolaada male marka alxamdulilah shukri ilaahay waxuu keena xamdi iyo shukri waayo waxaan ka sheegi karna malaa ilahay masiibadaha naga dulqaado ma ahan marka ugu horraysay oo qurac madoobe loogu barakaco fatahaad